munaasabad ay ku qalinjibinayaan arday dhammaysatay xarqaanka cilaansaarka iyo qurxinta haweenka kana aflaxay macadka b b skiil ayaa lagu qabtay magaalada boosaaso waxaa ka qaybgalay munaasabada maamulka macadka waalidiin macalimiin ardayda qalinjibisay marti sharaf kale balqiis cabdulaahi oo kamid a aas-aasayaasha macadka b b skiil ayaa ka warantay aas-aaska xaruntan iyo xirfadaha lagu barto duniya cirbadaas markaan barayay dhammaan dadka reer puntland waxay ii aaminsana inaan ka imaado koonfur sababtoo ma jirin qof ma taqaanaayo barta duniya cirbada dalkeena so qof kasta wixii lahaa ma koonfur baa ka imaatay maya anoo puntland jooga wax walba baran karaa b b skills haddii aan taariikh yaro kooban idinka siiyo b b skills waxaa la asaasay labaatan iyo sideedii bishii labaad labada kun labaatan iyo shantii sanadkaanta lagu jiro sababta loo asaasay b b skills waxay ahayd xirfad la-aan oo dalka ka jirto dhammaanteen waxaa wada ognahay dalka inuu shaqo la-aan ka jirto laakiin dalka shaqo la-aanka ma jirto xirfad la-aan baa ka jirto haddii qofku uu xirfad leeyahay taas micnaheeda waxay tahay shaqo yani shaqo uu haystaa oo yani shaqo la-aan ma jirto bb skills waxay soo saartay gabdha aad u badan gabdhahan hadda arkaysaan gabdho ka badan waqti iyo xagaag ayaa aad u soo saarnay gabdhana ugu kala yimaada gaalkacay oo qardho ardada ugu badan noo imaatay waxay kamid ahay ardada booso ka imaatay sababto darteed ah booso qayb labaad ugu furna waxay ahayd baahi weyn oo loo qabo xirfadaha qaar ka mid a marad sharaftii ka qayb gashay munaasabadan ayaa u hambaliyey ardayda qalinjabisay daniyada puntland aada ogtihiin in lagu soo kordhiyay qaybo xirfadaha ah oo wasaaraddu ay rabto inay hirgeliso marka gabdhaha quruxda badan oo kasoo qayb galay xafladan oo soo abaabulay iyo gabadha dhallinyarada ee hawshan ka dambeysay oo maaragtay busho bilan intaba waa u mahadcelinayaa waxbarashadu saddexba maaragtay qofka ka xoojisaa midda koowaad waa knowledgeka qofka aqoonta inay dhisto midda labaadna waa skiiliska xirfadaha xafladda qiimaha badan ee qaayaha leh ay ku qalin jibinayaan dhallinyaro soomaaliyeed gabdho soomaaliyeed ee maantay bartay mid ka mid ah cilmiga la barto midda ugu wanaagsan mid waa mid aan ku bogaadinayo xarunta b b scales midna waa mid aan bogaadin aan ugu dirayo dhallinyarada xirfadda baratay midna waa mid si guud aan ugu dirayo bulshada ma habeenna lama kulmin arday intaa la eg oo wax la baray barxad lagu soo bandhigayo xirfadahoodii maxaanku irahdaa waxqabadkoodii lagu soo bandhigayo oo sharaftan iyo loo soo maamusay farxad gaaray ii tahay maadaama ay b b skiil ugu horreysay ee xirfadihii halkan kusoo bandhigtay waxaan halkan aada iyo aada ugaga hambalyeynayaa gabdhaha quruxda badan ee ka qalinjabiyey b b skills waxaan leenahay waa idinku faraxsannahay waa idinku faanaynaa shaqo fiican baa qabateen wax wanaagsan baa maaragtaaye ayaad barateen run ahaantii waddanka waxaa ka jirta shaqola-aan ayay dhahaan dadku badankooda laakiin sidii ay bulshro sheegtaba waddanka waxaa ka jirta xirfad la-aan waxaan halkan aad iyo aada uga mahad celinayaa bahda b b skiilis oo isku duuban dufcadan ayaa dufcaddii koowaad ee ka qalin jibisa macadka b b skiil tan iyo markii la aasaasay